أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim waa talaado saddexda bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo kataa'ib al akhbaariya ayaa goor dhow baahaysay filim cusub oo la daawan karo ku dhowaad muddo saacada weerar qorshaysan oo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen saraakiil iyo askar murtadiin ayaa maanta ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose khilaaf xoogan ayaa ka dhex qarxay dowladaha xabashida itoobiya iyo midda riddada jabuuti iyadoona itoobiya ay ku hanjabtay inay hakin doonto isticmaalka dekedaha jabuuti sarkaal ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in murtadiinta ay ku jabeen duulaankii ay ku soo qaadeen qaybo ka mid ah wilayaadka islaamiga barakac xooggan ayaa ka socda degmada luuq ee wilaayada gedo kadib markii ay degmadaasi ka dhaceen iska horimaadyo ay horinayso kooxda riddada soomaaliya dowladda saliibiyadda yuganda ayaa xaqiijisay in sarkaal sare looga dilay howlgale ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose maamulka islaamiga degmada badhaadhe ee wilaayada jubbada hoose ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan degmadaasi ardayda madarasada alfurqaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyadda ka turjumaya heerkooda waxbarasho kadib munaasabad ka dhacday degmada boolofulay ee wilaayada baay shilgaari oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka bari ee dalka soomaaliya أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan kataa'ib al ikhbaariya ayaa goor dhow baahisay filim cusub oo la daawan karo ku dhowaad muddo saacada haddaba filimkaas waxaan ka waraysanay walaalkeen maxamuud sheekh axmed tooshow jasaaka allaahu kheyran walaalka caliyare bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa duhornimo talaadaha taariikhna ay ku beegan tahay saddexda bisha muxaram sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijri kataab al ikhbaariya ayaa goordhow waxay bahaysay filim cusub ama muuqaal cusub oo la daawan kara muddo kontan iyo saddex daqiiqa ah muuqaalkan kataab al ikhbaariya waxay kusoo bandhigaysaa waxqabadka guddiga gurmadka fatahaadaha ee wilaayaadka islaamiga ah muuqaalkan waxaa lagu soo bandhigayaa fatahaadihii qayba kamid wilaayaadka ka dhacay sidii loola tacaalay gurmadkii loo sameeyey iyo sidoo kale sida guddiga fatahaadaha kaalinta uu ka qaatay iyo gurmadkii uu sameeyey bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga filimka waxaa kasoo muuqanayo mas-uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta oo uu ka mid yahay sheekh xasan yacquub cali iyo sidoo kale sheekh xasan afgooye waxaa sidoo kale filimka kasoo muuqanaya culamaa uddiin iyo odaal dhaqmeedyo ka qaybgalay munaasabad lagu soo bandhigayey waxqabadka guddiga fataadaha filimka si toos ayaa loo baahayey iminkana baraha bulshada ayuu si aad ugu baahay oo dadweynuhu ay ku daawanayaan insha allah bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga gaar ahaan magaalooyinka ay ka howlgasha idaacad islamiga al andulis iyagana waxaan u ballanqaadaynaa in ay helayaan filimka goodhow ay baahaysay kataa'ib al ikhbaariya Een, dhanka kale maanta weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan shabeellada hoose tooshow maxaa kasoo kordhay weerarkaas jasaaka allahu kheyran walaalka cali maanta sida aynu la socono weerar qorshaysan ayaa waxay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanka bariire oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka oo kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ku qaaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa buundada bariire kuwaasi oo doonayay in ay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyaan duleedka deegaanka bariira balse intaysan buundada soo gudbin waxaa weerar qorshaysan kala hortagay ciidamada mujaahidiinta allah fadligiisa weerarkii maanta khasaare culus ayaa cadowga allah lagu gaarsiiyey dhimashada tirada hordhaca waa laba murtad oo ku jira sargaal lagu magacaabi jiray qadar awoowe kaasi oo ahaa taliye ku-xigeenkii saadka ee ururka koowaad ee maleeshiyaadka murtadiinta gorgor dhaawacu waxa uu marayaa ilaa iyo lix murtad oo ku jira taliyihii urka koowaad ee gorgor murtadkaasi oo lagu magacaabo cabdisalaan jaamac murtadkan ayaa la xaqiiji in dhaawiciisu uu yahay mid aada u culus weerarkan maanta ka dhacay deegaanka beriira waxuu imaanayaa xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada lagu naafeynayo cadowga allah iyadoona afartideedii sac lasoo dhaafay howlgalo kala duwan ee mujaahidiintu ay ka kala fuliyeen qayba ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo xadbeenaadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenyaba khasaare culus lagu garsay cadowga allah bakhti iyo dhaawacyana ay ku noqdeen labaatan meeyo isugu jirta kufaartay kenya kuwa uganda iyo sidoo kale maleeshiyaadka murtadiinta khilaaf xoogan ayaa ka dhex qarxay dowladaha xabashida itoobiya iyo midda ridada jabuuti iyadoona itoobiya ay ku hanjabtay inay hakin doonto isticmaalka dekadaha dalka jabuuti faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen marwaan maxamed waxaa saacadihii lasoo dhaafay cerka isku sii shareeray xiisada ka dhalatay heshiiskii ay wada galeen murtad muuse biixi cabdi iyo abiy axmed ee lagu bixinayay qayb ka mid ah biyaha badda cas ee soomaaliya sida ay tibaaxayaan xogo lagu baahiyey baraha kala duwan ee bulshada abiy axmed iyo ismaaciil cumar geilla ayay ka dhex xaruursan tahay xiisad cusub oo salka ku heysa m o u-ga itoobiya ayaa ka cadhootay tallaabooyinka iyo xukuumadda jabuuti qaadaysa muddooyinkii dambe kuwaas oo ay ku soo dhoweynayso mucaaradka maamulka ashaadula dirirka ah ee somalilan waxaa afar iyo labaatan sac ka hor qasriga madaxtooyada jabuuti lagu soo dhoweeyey hogaamiyaha maamulka isugu yeeray s s c cabduqaadir axmed cali firdhiye taasoo caradaran ka qaaday xukuumadda adisababa kadib soo dhoweyntii firdhiye ee jabuuti waxaa baraha ay soomaalidu ku wada xiriirto si aad ah ugu baahay xoga tibaaxaya in itoobiya ay jabuuti ugu goodisay kallaabashada dhammaan heshiisyadii ay kula jirtay oo ugu horreeya kan isticmaalidda dekadaha jabuuti xogaha ayaa intaas ku darayay in itoobiya ay sheegtay in haddii ismaaciil cumar uu joojin waayo soo dhowaysiga mucaaradka somalilan iyo carqaladaynta heshiiska dhexmaray itoobiya iyo somalilan ay u wareegi doonaan isticmaalidda dekadaha dalka kenya dakhliga soo gala dalka jabuuti ayaa boqolkiiba sagaashan ku tiirsan dhanka dekadaha waxayna midaan haddii ay dhacdo xukuumadda ismaaciil cumar geelle ay ku sababi doontaa dhaqaale dari daran jasaaka allahu khayran walaalka sarkaal ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa kiray in murtadiinta ay ku jabeen duulaankii ay kusoo qaadeen qaybo ka mid ah wilayaadka islaamiga sida faahfaahinta warkan uu inoogu hayo walaalkeen xaaris cabdulqaadir cabdulaahi maxamed nuur oo ah la taliyaha xasan gurguurta ee la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisada ayaa goob fagaaraha ka sheegay in duulaanadii balaarnaa ay ku qaadeen mujaahidiinta aysan waxba soo kordhin islamarkaana ay weli halis kala kulmayaan waxa ugu yeedha argagixisada ula jeedo geesada towxiidka isagoo khudbad ka jeedinaya shir ka dhacay magaalada alkaahira ee caasimadda waddanka masar oo lagu falanqeeyey arrimaha jamaacaadka jihaadiga ah iyo sida ay halista ugu yihiin dowladaha dawaaqiidda ayuu cabdulaahi maxamed nuur muujiyey walaaca ay ka qabaan awoodda si kobcaysa ee mujaahidiinta al-shabaab howlgalladii militari ee ka dhanka argagixisada ma xaqiijin guul weyn kumana filna in ay hakiyaan al-shabaab ayuu yidhi la taliyaha dhanka la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisada ee xasan gurguurte kooxda ridada soomaaliya waxay qirtay in ay jirto cabsi ah in wax la mid ah wixii ka dhacay afghanistaan ee soomaaliya ka dhici karaan ninkan oo ka mid ah saraakiisha ugu sarsareysa ee hogaaminaysa islamarkaana wax ka abaabulay duulaankii shaalladirirka ahaa ee kooxda ridada ay kusoo qaaday wilayaadka dhaca bartamaha soomaaliya ayaa muujiyey quusta ay ka qabaan guulo ay soo hooyaan maliishaadkooda dabadhifyada ah murtad cabdulaahi maxamed nuur oo horey usoo noqday wasiirka amniga ee kooxda ridada xilligii farmaajo ayaa hadalkan ka jeediyey madasha daraasaysa arrimaha shaalladirirka ee aswaan forum ee fadhigeedu yahay dalka masar mahadsanid walaalka barakaa xoogan ayaa ka socda degmada luuq ee wilaayada gedo kadib markii degmadaasi ay ka dhaceen iska horimaadyo ay hurinayso kooxda ridada soomaaliya xasan cabdiraxmaan abu xasan ayaa warkan inoo haya
dabka la shidayo oo baasiinka lagu shubayo colaadda la hurinayo dadka la barakicinayo iyo isku dirka waa da'biga lagu yaqaana maleeshiyaadka riddada ee aanan dad iyo duunyo midna ka naxaynin degmada luuqganaani ee gobolka gedo waxaa ka soconaya dagaallo laisku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan kaasoo saameyn ku yeeshay bulshada muslimiinta ee ku nool degmada iyo deegaanada ku dhow rasaasta labada dhinac ay isweedaarsanayaan ayaa si aada looga maqlayaa gudaha iyo daafaha degmada sida aynu ka soo xiginna ila sugan waxayna taasi sababtay in dadka ay ku nagaan waayaan guryahooda kadibna ay lugta furaan boqolaal qoys ayaa ka barakacay colaadda murtadiinta ay hurinayaan ee ka taagan degmada luuq ee dhacda gobolka gedo dadka badan toddoba boqol oo qoys una badan dadka nugul sida waayeelka naafada carruurta iyo haweenka ayaa la sheegay in guryahooda isaga barakaceen kadib colaadda ay hurinayaan maleeshiyaadka riddada dadkan oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in dadka nugul ee colaadda uga soo barakacay luuq ay xilligan wajahaysa xaalad adag oo dhanka nolosha noqonka soo barka dhibaato hadda meeshaan keensatay hali iyo shaalay iyo yaa soo dheermala soo socda ka nolosheed waa hoosaysaa aad iyo aad bay dadka weliba curyahay miinay u badan yihiin anaaba ka midoo lugxaagan ku socdaa kan baa ka mid eh waa yeelkanaa ka mid eh waxaa ugu daran meesha curyaamiinta iyo waxaa ugu daran dadka yeelka ugu daran meesha oo nolosheeda aad u hoosaysa dhibaatada ugu weyn ee ka taagan degmada luuq ganaan ee gobolka gadow ayaa waxaa qayb ka ah maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasoo ku biiraya dagaal beeleedyada halkaasi ka socdo oo markii hore ku bilowday dil dhexdooda ay isku geysteen aad buu u mahadsan yahay abu xasaan maamulka islaamiga degmada badhaadhe ee wilaayada jubbada hoose ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan degmadaasi bashiir muxidiin abu ayman ayaa faahfaahinta warkan inoo haya dowladan oo shicaarkeedu uu ahaa cilmun wa camal waxaa si isku mid a u wada faa'iidaystay bulshada ku dhaqan degmada badhaadhe ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo ka mid ah dhulka jowraha maamulka islaamiga ah ee degmada badhaadhe ayaa lahaa iskudabaridka dowladan loo qabtay bulshada degmadaasi waxaa dadka ka faa'iidaystay ee isugu jiraan ragga qeybihiisa kala duwan sida odayaasha dhaqanka ganacsatada iyo dhallinyarada badhaadhe dowladan waxa ay socotay muddo shan maalin waxayna dadweynuhu ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah waxaana ka mid ah kitaabka asaasiyaad kitaabka duruusul muhima licaamatil umma iyo muxaadaraad ku saabsan towxiidka iyo salaada haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadka ku dhaqan degmada badhaadhe ee ka faa'idaystay dowladan oo sharxaad ka bixinaya duruustii ay soo qaateen iyagoona soo bandhigaya wixii ay barteen waxaan ka mid ahay dadka ku nool degmada badhaadhe maalmahan waxaa noo socotay dowra shan beri ah ayaan degmada ku qaadanay waxaa ka mid ah kitaabo badan waxaan ku qaadanay kitaabka mataqaanaa hadda aan ku qaadanay waxaa ka mid ah duruusul muhima ku jira kitaabkaas ayaan wax kaaga sheegaya marka shuruudu salaati wahiya tiscatun salaada shuruudeeda waxaa la leeyahay waa sagaal way al-islaamu marka koowaad islaamnimaa loo shardiyaa tan labaad walcaqlu waa inuu caqli leeyahay watamyiisu waa kala soocid warafcul xadasi xadaskii waa inuu iska kor yeelo oo nijaasa wa isaalatu nijaasatu nijaasadii waa inuu qofka iska suuliyo wa satrul cawrati cawradii oo la asturo ayaa shuruudii salaada ka mid ah wa dukhuulu lwaqti waqtigii waa inuu galo wa istiqbaalu lqibla qiblada waa in la qaabilo waniyati niyadii waa in lala imaado salaadii lagu jiray waxaan ka mid ahaa ardayda ku nool degmada badhaadhay maalmahan maxaan weynay dowro muddo shan beri ah socotay allah mataqaanay allah mataqaanaa ku mahadsan suldaan mahad cabdi yuusuf suldaanka beesha muqaabul ee jubbada hoose ayaa ka hadlay dowladan iyo muhiimadda ay u lahayd reer badhaadhe dowradaasoo loo qabtay bulshadaas degan badhaadhe khaasatan ragga noocyada kala duwan odayaalka ganacsatada dhalinyarada iyo odayaalka dhammaan loo wada qabtay oo shan maalmood socotay ayaa maanta ilaahay fadigiis ayaa noo soo xirmaysaa dowladaas shacaarkeeda waxaa weeye cilmun wa camalun magaceeda dowlada waxaa weeye asheekh ashahiid macalin axmed isxaaq oo ku shahiiday horaan degmada badhaadhe aad loo wada garanayo kana soo jeeday beesha insha allah dowlaadkaas sidan oo kale ah dadka loo qabto bulshada muslimiinta ah rag iyo dumarbo runtii aad baa looga faa'iidaa waa dowrooyin dadka ay ku fahmaan tawxiidka iyo mataqaanaaye asaasiyaadka biyaho dhan ay ku fahmaan dhammaan mid walbaba meesha uu ku fiicnaa iyo meesha wax ka dhinaayeenba waa lagu kala ogaani maamulada islaamiga ah ee degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa dardargeliyey dowlaadka sharciga ee loo qabanayo noocyada kala duwan ee bulshada aad buu u mahadsan yahay bashiir ardayda madarasada alfurqaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda waxbarasho kadib munaasabad ka dhacday degmada buulufulay ee wilaayada baay abu xasaan ayaa mar kale warbixinta warkan inoo haya madarasada alfurqaan waxay ka mid tahay madaarista nidaamiga ah ay ka furan degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay waxaa xilligan madarasada dhigta ku dhowaad lix boqol oo arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasoo ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee degmada buulafullaay ardayda madarasada alfurqaan ayaa gelinkii dambe ay shalay sameeyey bandhig caalami ah iyagoona soo bandhigay qayb ka mida waxyaabihii ay madarasada ku barteen intii bandhigga uu socday waxaan la kulannay qaar ka mid a macallimiinta wax ka dhiga madarasada iyagoona faahfaahin ka bixiyey siday u socoto waxbarashada madarasada maadooyinka ardayda ay qaataan iyo sidoo kale heerka uu gaarsiisan yahay xiriirka kala dhexeeya waalidiinta maasha allah waaya faylayiin iyada boqolkii boqol aan faylayiin ardayda walbarashadii iyada meel fayl aan marahayte hadda dugsigii dhexaase fayla meel fayl aan kob- aan kobahayan maasha allah waaya taasaa siin sheegay macnaa kheyr waaye waa waa dareenkan dareen waa laha koobo korom eh se maasha allah boqolkii boqol aan nashaad aan qabno macnaha una cilmaha waa se fayl aan ilta dhiini maasha allah xiriir fayle ayaan u dhexay macnaha uni oo waalidiinta xiriir faylahoo oo waalidnimo iyo nay iyo macaliminimo iyo ardaynimo iyo eedan ku dhexeeyaan maasha allah way boqolki boqolki eedan is xiriireen macnaha sida hisig aadaan ardayda oo maadooyin kala duwan ah maadooyinka meelo ka bahawna iyada aan fadal badin may ku mid ah maadooyinka ee culumta sharciga iyo tajriibiga lamadaba ka bahaayan ee asar hoob laha tukada kadib haddana sida hisig kala galaayan min soddon iyo shan daqiiqa ah kadib intaas muddo dhamaata kadib ardayda xaafadoon sharta baa hisadana meelo ka dhamaadaas macallimiinta dhikahaytona iyada aan fara badin ardayda roogtona iyada aan fara badinta ee walbarashada meel ka socotona walbarasho melarayus ee tayin low ugu dambeyn waxaan la kulannay maamulaha madarasada alfurqaan isagoona ka warbixiyey marxaladaha ay ka kooban tahay madarasada waxay qabataa madarasada shaqooyin oo loo qabto ummadda islaamka maraaxisha madarasada afar marxalad ay leedahay marxaladda koowaad waa marxalada loo yaqaano farbarka caruurta marxaladda labaad waa tababaridda ama soo saarinta ardayda oo in la tababaro lasoo diyaariyo tamhiid loo yaqaano marxaladda kale waa marxalad loo yaqaano dugsiga hoose marxaladda afaraad waa marxaladda dugsiga dhexe afartaas marxalad ay ka kooban tahay madrasada alfurqaan abwaan soomaaliyeed ayaa horay u yidhi arday yahay dadaashee rabbi darajo siiyaay diin loogu deeqaay damiirkiinna yuu dhiman kol haddaad dux leedahay doqonnimadu waa cudur aan dadaalna waa daneh duca waalid duca waalid kaashada mahadsanid abu xasaan ugu dambeyntiina shil gaari oo sababay khasaare nafeed ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka bari ee dalka soomaaliya cabdulqani maxamed ayaa warkan inoo haya wararka naga soo gaaraya duleedka magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay uu halkaasi ka dhacay shil gaari oo dhaliyey khasaare nafeed iyo mid hanti shilka ayaa yimid kadib markii ruux watay gaari uu ka damay leyrka taas oo keentay in gaariga uu ka dago wadada islamarkaana uu kula dhacay buundo ku taalla duleedka magaalada waxaana ruuxa ku geeriyooday shilkaasi lagu magacaabi jiray cabdulaahi beer coraaf gaariga ayaana sidoo kale burbur xoogan soo gaaray sanadahan dambe waxaa gobolada soomaaliya kusoo badanaya shilalka gaari ee dhaliya khasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed iyadoona shilalka ugu badan ay ka dhacaan deegaanada ay ka arrimiyaan maamul goboleedyada ashhadalla dirirka ah ee puntland iyo somalilan maalmo ka hor ayay ahayd markii shilal gawaari oo ka kala dhacay gobolada bari sool iyo nugaal ay ku dhinteen shan ruux oo isugu jira rag iyo haween kuna dhaawacmeen tiro intaa ka badan iyadoona sidoo kale shilalkaasi ay dhaliyeen khasaare hantiyadeed aad buu u mahadsan yahay cabdulqani warbixintaasna waxay u dambeysay warkeeni duhurnimo oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warka duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo ballan ah intaa ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu